halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada waana shan iyo tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida buundada magaalada baardheere oo burburtay kala xirtayna labada gebi ee magaalada
waxaa kale oo aan idinhaynaa warbixin ku saabsan oo ka hadlaysa dhaqanka iyo hidaha oo lagu soo bandhigay dalka switzerland
doomo qariban oo duqoobay ayaa yiilay meesoo dheer buundadasani waxaa la dhisay seventy seven february ayaa la bilaabay waxay socotay two months only mana aha buundooyinka shubta ah ee waa buundooyin bira isa saaran ah almunium ah oo weli ukarayn daxal aan qabanayn ayay ahayd aad bay u wanaagsanayd xilligii dowladdu ay jirtay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay sabtidii shalay in wiilkii uu dhalay hogaamiyihii alqaacida ee usama bin laden oo lagu magacaabi jiray xamza usama bin laden lagu dilay howlgal laga fuliyey xadka u dhexeeya afghanistan iyo bakistan war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dilka xamza bin laden uu sabab u noqonayo in la wiiqo hogaanka ururka alqaacida xamza usama bin laden ayaa aqalka cad ee maraykanka uu ku tilmaamay inuu ahaa sarkaal sare oo ururka alqaacida ah islamarkaana astaan u ahaa hogaanka ururkaasi qaar ka mid a wakaaladaha wararka ayaa hore u sheegay in xamza bin laden la dilay laba sano ka hor laakiin waa markii ugu horreysay ee aqalka cad ee maraykanka uu si rasmi ah u xaqiijiyo geerida xamza bin laden oo la rumaysan yahay in da-diisu ay ahayd soddon jir
wasiirka tamarta ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegay in sabtidii shalay ahayd laba weerar oo xurtiyiinta la beegsadeen ceelasha saliidda ee sacuudiga ee hoos u dhigtay shidaalkii ay soo saari jirtay boqortooyada sacuudi arabiya labada weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha wadin ayaa sabab u noqday in uu kalabar hoos u dhigo shidaalkii boqortooyada sacuudi arabiya ay soo saari jireen sacuudiga ayaa ah dalka ugu badan ee soo saara shidaalka caalamka sidoo kale sacuudiga ayaa ah dalka hogaaminaya isbahaysiga dagaalka kula jira xuutiyiinta yeman ee taageerada ka helaya iiraan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka maraysa washington magaalooyin badan oo ay webiyada u kala qaybiyaan ay webiyada u kala qaybiyaan ee koonfurta soomaaliya waxa ay leeyihiin buundooyin aanan wax dhismo ah iyo daacitirba lagu sameyn tobanaakii sana ee lasoo dhaafay magaalada baardheere ee gobolka gadow waxaa duntay halkii buundo ee magaalada dhex maraysay waxaana istaagay isu socodkii dadka iyo gaadiidka waxayna saamaysay arrintaasi xataa ardaydii dugsiyada waxbarashada iyo iskuullada haddaba caqabada ka taagan dumista buundadaasi waxaa warbixintan ku eegeysa saare cabdi axmed markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka sannadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii horraanteedii waxaa dumay dhismo hoosaadyada iyo kaabiyaasha dadka ay adeegsan jireen ee waddooyinka iyo buundooyinka ay ka mid tahay kuwaasoo qayb ka ahaa kobaca dhaqaalaha ee bulshada buundada magaalada baardheere horraantii sannadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii waxaa dhistay dowladda netherland markaasi oo lacag xooggan ay ku baxday tan iyo wakhtigaasi waxay ahayd halbowlaha isku xira magaalada labadeeda gedi ee webiga jubba uu dhex maro waxaana dadka gaadiidka iyo xooluhuba ay ahaayeen kuwo si siman u isticmaala ka hor inta aysan burbur xooggan uusa soo gaarin labadii biloodee lasoo dhaafay cali dhuux maxamed cali maad waa guddoomiyihii ugu dambeeyey ee ay ku burburtay dowladdii dhexe isagoo guddoomiye ka ah degmada baardheere wuxuu iiga warramay taariikhda ay soo martay buundadaasi duulo qariban oo duqoobay ayaa yiilay leetoo buundadasani waxaa la dhisay seventy seven february ayaa la bilaabay waxay socotay two months only mana aha buundooyinka shubta ah waa buundooyin bira isa saaran ah almunium ah oo weli ukarayn daxal aan qabanayn ayay ahayd aad bay u wanaagsanayd xilligii dawladdu ay jirtay labada dhinac laba dhinac waxay ku leedahay bini aadmigu meel u maro kuwa gedigaa u gudbaayo oo galbeedka aadaya kuwa soo aadaya bariga ay maraan dhexdana waxaa lahaa gaadiidka iyo xoolaha marijeed waxay lahayd barxad weyn oo dambe oo dhanka bariga ah xooluhu hadday marayaan sida geela oo kale labaatan iyo shan ayaa lasoo daynaya labaatan iyo shan baa lasoo daynaya waxay lahayd isbeer aada u badan bay lahayd mas-uuliyiinta magaalada ayaa ii sheegay in buundada ay u malaynayaan inay dumisay culayska iyo xadka tandhaafka ah ee gaadiidka ganacsiga ka keena gobolada intooda kale gaar ahaana magaalada muqdisho oo maraya buundada iyo iyadaoo buundada xilligeeda uu ku dhowaaday wakhtigii kontonka sano ahayd oo la sheegay in haddii la gaaro ay u baahan doonto in dib loo dayactiro ama gebi ahaanba dhismahaasi la dumiyo caqabadaha xilligan taaganna waxaa ka mid a iyadoo aysan gaadiidka iska daaye dadka iyo dunyadaba mari karin buundada sagxadda hoose ee buundada oo alwaaxyo ka samaysneed ayaa alwaaxyadii ay burbureen waxaana soo taagtaagan meelaha qaarkood biro khatar ah sida uu leeyahay mar kale duqii hore ee degmada baardheere cali dhuux maxamed calimaad ula socoto gobolka jiri waa laba qaybood qaybta galbeedka xoolaha jira aad bay u badan yihiin weliba siiba geela hadda waxay aadaan ilaa iyo meesha liyaajilin ayay aadaan ooy u gudbaan markii cawsdoog la-aani jirto hadda boqolaal kun kun kun baa lagu soo aadan dad bay kasoo hormarinayan lacag bay qaadanay lacag bay bixinayaan waxay u yeeranayaan nimanka oo maaragtay dad shaqaala ah uusooyka loogu dhajirayaa inta geedaasu gudbay kii baxdana dawr baa ku jabaysa nasiib way baxaysaa marka way kala xiran tahay bini aadmiga horta total mintiba qofka weliya awal hore u yaqiinay buundooyinkan hore u yaqiinay yaa mari kara ardadii dugsiyada labada dhinac bay ku kala ugudan yihiin waxaan filayaa six months boqof baa ka dhimanaya ardadii iyo ilmihii yaryaraa oo ka dhexbaxaya jeexjeexii wix ay saareen sidoo kale odayaasha dhaqanka ee deegaanka baardheere ayaa ii sheegay inaysan jirin wakhtigan wax gurmad ah oo ay u samaysay dowladda dhexe tan iyo markan marka laga reebo xubno ka mida golaha wasiirada dowladda soomaaliya oo gobolka ka soo jeeda oo sheegay inay jiraan qorshayaal ay dowladda la damacsan tahay in dib loogu dayactiro buundada wasiir ku-xigeenka batroolka iyo kheyraadka maxamuud cabdulqaadir hilaal ayaa bartiisa twitter-ka waxa uu dhowaantan soo dhigay waxyeelada ka muuqata buundada si lamid a waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray dhinaca kale maamulka jubbaland saraakiil ka mid ah oo ayse ii suuroobin inaan helo si markaasi ay uga jawaabaan haddii ay jiraan waxqabad loo qoondeeyey in buundadaasi wax looga qabto qurbajoog iska abaabulay qaar ka mida gobolada dalkan maraykanka ayaa u kicitimay baardheere si ay gacan uga geystaan qayladhaanta bulshada kasoo yeeraysay maalmihii lasoo dhaafay maxamed cabdi caafi ayaa waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isxilqaanka ku tegay magaalada baardheere kana tegay maraykanka khadka telefoonka ayuuna iigu waramay wallaahi waxaan ku tilmaami karaa adigu boqolkiiba toddobaatan way burbursan tahay alwaaxda loogu talagalay in guryaha la saarto jeengalaha baa lagu garaacaa fuustooyin buufiyeyaa dusha laga saaraa waa mid duruufaysan oo dadka dhinta ku khasbaysa gawaarida fudfud iyo dadka shacabka luweynayo maaha gawaarida waaweyn iyo coleyskana maba awoodi karaan oo waa loo diiday mana ay maraan marka waa khatar aada iyo aada u ballaaran oo soo wajahay bulshada ku nool dhulkaan laba iyo tobankii sano oo lasoo dhaafay maamule isku nooca kama shaqeyn agabka iyo buundadan qalabka u baahan tahayna ma ah wax wadanka gudihiisa yaala wax u baahan dhaqanka laga saadiyey haddeer waxaan diyaarinaynay sida loo dhisi lahaa xeeraadka madax banaan maamulka oo shacabka hoos timaada oo ayadu u istaagan wax ka qabadka iyo magaranaysa arrimaha buundada dadku waxaan ku sameynay baaritaan balina wax ka ogaana inay yihiin dad u diyaarsan ay wax qabsan karaan magaalada baardheere waxa ay ka mid tahay magaalooyinka koonfurta soomaaliya ee leh kheyraadka wax soo saarka xagga beeraha maadaama webiga uu maro waxaana dhowr iyo labaatankii sane lasoo dhaafay ee ka mid ahayd gobolada dalka koonfurta magaalooyinka waaweyn ee ku yaala ee hardan kasta oo ka dhaca gobolka ay ku yaalaan si weyn ay u saameynaysay
aaday umahadsantahay saare axmed axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaadka la socotana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
dalka switzerlan ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka qaaradda yurub ee ay ku adag tahay dhinaca qaabilaada dadka soo galootiga ah waxaana dalkaasi uu ku salaysan yahay hanaanka federaalka ah iyada oo looga hadlo luuqadaha jarmalka talyaaniga iyo faransiiska haddaba soomaalida ku dhaqan dalka switzerlan ayaa ka qayb galay bandhig lagu muujinayo dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed warbixinta arintaasi ku saabsanna waxaa inoo haya xuseen bare aadan
bandhigan oo ah mid toddobaadkan socday oo loogu tala galay soo bandhigidda dhaqamada ay leeyihiin dadka kala duwan ee ku nool dalka switzerlan ayaa habeenkii xalay waxa uu gaar u ahaa dhaqanka iyo hiddaha soomaalida sida uu faahfaahinayo mustaf bashiir gobdoon oo ka mid ah hogaamiyeyaasha jaaliyadda soomaalida ee dalka switzerlan dadka aan ka muuqan bulshada ayaa lagu dhiirigelinaya inay in loo sameeyo barnaamij bandhig ah ay ku soo bandhigaan fikradahooda ama haasaawahooda ama waxyaalaha ay jeclaan lahaayeen inay bulshada gaarsiiyaan oo si weli aysan gaarsiin marka barnaamijkaas ayaa loogu dhiirigelinayay waxaana ka qayb qaatay dhammaan ajaaniibta dalka degan iyo dad kale oo swiss ahba toddobaadkan un iyo barnaamijkan socday habeennimadii xalay ahayd wuxuu qaas u ahaa bandhigii dhaqanka geeska africa soomaaliya soomaaliya waxay kusoo bandhigeen hiddihii dhaqankii cunto soomaaligii iyo weliba sheekooyin soomaali ah ama sheekooyinkii cigaal shidaadoo kale oo af jarmal dhalinyaro halkan xilli yar oo kooban timid muddo saddex sano camal ah ay kusoo bandhigeen bal hiwaayadoodii inay af jarmal u gudbiyaan ay ku gudbiyaan ayadoo af soomaaliya shirooyinka kuwaasoo aada loo looga helay arrimaha aadka u xiisaha badan ee bandhigga xalay ee dalka switzerland gaar ahaan magaalada syuurikh lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa wiil soomaaliyeed oo aada u da-yar islamarkaana saddex sano oo keliya jooga dalka switzerland oo soo bandhigay sheekooyin la xidhiidha dhaqanka soomaalida oo uu afka jarmalka ku qoray wiilkan oo lagu magacaabo axmed shaakir ayaa faahfaahinaya sababta ku dhalisay arrintan sheekooyinka waxaa waaye buug oo ani a qoray oo oo aan bilaabay marka oo birinahay luqada jarmalka in oo ii sheeg dadkana ayagana ogaadaan in anagana oo luqad leenahay sheekooyin leenahay marka warkay ku dhahayaan oo kale luqada markaa barinaysa waa in buugaagta akriso buugaagta aa akriyey a wax badan igu reebay oo af jarmalka oo sheekooyin qosol badan leh tii ayada oo igu jirta oo ani oo anigana aanan ogeyn haddana nin oo ka socdo magaaladan suurik oo aan deganahay oo ah nin qoraa ah ah wuxuu igu dhahay waa nidaacasuune galaaskiina luqada baranayo qof walbana waa in waa in uu qoro ilaa toban kelmadood oo af jarmal ah marka ma ogeyn asaga in kelmado badan aan bartay kelmado toban daqi saddex daqiiqa wuxuu dhahay toban kelmadood ku qoro af jarmal ah saddexda daqiiqa ayagoo dhammaanin a qoray toban kelmadood markaas wuxuu dhahay waktiga kasii faa-iidaysa haddana sii badi kelmada markii oo aan wax badan haddana qoray uu wuxuu dhahay okay subar waaye sheekooyinkaaga kelmadahaaga marka hadda isku day sheeko yar oo gaaban oo adiga kugu saabsan inaa qortid marka sheekadii oo aniga a iska qoray oo meesha aad deganahay waxa aan barto sababtaa luqada u barana a igu reebtay dareema ka weyn marka waxaa waa go-aansaday in oo sheekooyin oo iskoolka soomaaliya a kusoo dhigtay kuwo oo aan halkan ku bartay kuwo aan buugaa ka aqriyay kuwo aniga lafteeda oo oo dadka aan saaxiibada nahay oo sheeko oo aada igugu reeto tusaalehaan kurdida wiilka kurdiga oo igu dhahay kurdi ahana aan weligayba aqoon wax kurdi la dhaho sheekooyinkaas oo kale xataa marka waa go-aansaday inaan buugaa sheekooyinkaas qoro marka buug yar oo ilaa soddon iyo saddex sheeko oo u badan kuwii soomaaliya ama juxa ha ahaato ama kuwa halkan ani aa ka bartay ha ahaato sheekooyinka ay ka helaan waxaa kamid a ay ii sheegeen ninka oo juxa oo eedadiis isagoo la socdo eedadiis inta jidka loo galo la dhahaayo ii sheeg magacaa ay leedahay caasha oo tuuga dhahaayo okay hooyaday caasha la dhahaa waxaa waaye alaabtaada waa lagu celina oo juxana lagu dhahaayo okay adigana magacaa u leeyahy juxaa lay dhahaa laakiin diriska caasha igugu wacaan oo tuuga dhahayo tuug soo gabadaa tahay dhaaf alaabtaada iska qaado marka sheekooyin saas oo kale adiga xataa oo marka ka sheekeynaysa oo kale ama oo qoraysid oo kale oo xataa kuugu reebayo dareen qosol badan in luqadaada ay tahay luqad oo dadkana aad tusi kartid in sheekooyinkaaga sheekooyin oo humoor waxa la dhaho af jarmalka dareen celinaayo oo farxad leh oo qosol dhalinayo inay yihiin axmed shaakir ayaa ka warramaya sida oo uula qabsaday qurbaha isagoo aada u da-yar iyo waxa ku dhiirigeliya in uu ku dadaalo horumarinta naftiisa saddex sano saddex sanaa jooga waxa waaye saddex sano adi toddobadii bil oo ugu horeysay waxaa bartay luqada jarmalka soomaalida wax baranaysa oo ayagana ku dhahayo wadankaaga waa ujeeda hob stag waxa waaye waktiba oo ma haysatid oo iisheeg aad dhalinyarada oo facaa ah oo waddada aad la istaagtid waxa waaye rajbad badanaa ku sugayo marka oo waxaas oo kale oo ay kuu sheegaan haddana guriga ku noqotid oo hooyo ah waxay iyo famiilka ayagana ku dhahaan waxa waaye qof la sugaya hata marka waxa waaye okay maskaxdaada waxay ku siinay in oo aa fadhiisatid aaba qofka la rabo inaad noqotid inaa ugu yaraan inaad noqotid inaad noqotid laba qof hadday ugu yartahay inaad noqotid booska la rabo inaad buuxisid inaad buuxisid markay ugu yartahay dadaa ku sugaayo dadaa kaa dambeeyo waddanaa kaa dambeeyo rajada noocaas oo dhan adeer macaan waxay kugu abuure adoo qof hal qof in oo wax badan aad qabatid ila ma aha ilaa maanta aa kula hadlayo inaa wax qabtay waxa waaye waxaa kutusayo dadka halkan jooga markii ayagana ku arkaan ku dhahaan famiilkaaga caaway oo kale ama halkan maxaa ka qabatahay oo kale waxa waaye wax ku dareen xanuun badana kugu abuura waa dareemi kelinimo iyo culays ama cirbad loogu dhufanayo oo kale laakiin waxa waaye isheeg wax hore looga soconayo waa adeer macaan ugu dambayntii waxa uu axmed shaakir uu dhallinyarada soomaaliyeed ee aadka u da-da yarsidiisa oo kale ku boorinaya inay ka faa'iidaystaan fursadaha ay ka heleen dalalka qurbaha isagoo tusaale u soo qaatay waxyaabihii uu isagu shakhsiyan la soo kulmay tusaale ahaan oo kale waxyaabaha oo isheeg swiiska ay rabaan ay ku fiirinayaan oo kale waxaa kamid a janiska marka ay ku siiyaan janiska oo sida oo uga soo baxay sidoo kale in oo isheeg dadka oo aad aad isku meel soo istaagi kartiin tusaalahaan shirkadda aniga ausberdunka qeybta aan ka bartay businesska waxay igu dhaheen waa ku siinaynaa janiskan qof ma siinin weli laakiin waa ku daba soconaa waxaa fiirinaynaa iskoolka aa kuu dirayna ee gobolka suurik dowladda lacagta bixiso waa la fiirinaa darajadaada meeshay taagan tahay marka waxaana aan u ballan qaaday in oo darajo fiican ayagana u keeno waxa waaye sanadkii laba semester uu ahaa semesterkii labaad iyo kii koowaad kii koowaad asaga waxaa keenay lixdii laiga rabay lixa keena kii labaadna shan dhibic sideed oo duurkshnit ah waxa waaye averageka oo shan dhibic sideed a u keenay waxay igu dheheen caafimaadkaaga oo kemiya sidee adeer darajadan ku keentay sidee ku noqotid best class inaad noqotid adiga oo weli isheeg oo wadanka aanan wax badan joogin luqadana en luqadaada ahayn waxa ugu jawaabi adeer shan marka janiska isiisa waxaa ku dhahay ballan waa kaaga soo baxa ballantii anigana run ahaan u qaati inaan kuu oofiyo ayaga markaas waxay dareemeen qofka ee booskan u baahnaayeen inay u heleen anigana waxaa ku faraxsanay janiska oo noocaas in oo aa hele oo oo aa ka faa'iidaystay oo wax aa waxaas u baranaayana wadankayga iyo dadkayga uu yahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa nasiib darro ku jira xabsiyada dalalka qurbaha dhiirigelinta dhallinyarada iyo ka ilaalinta khaladaadka ayaa ah arrin u baahan iskaashiga jaaliyadaha ku nool qurbaha
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo dawey halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa idaacaddeenna subaxnimo ee la-aanta afka soomaaliga ee v o e da aroor suban ayaan mar kale idin leenahay
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e ciyaarta loo yaqaano golfka ayaa ah ciyaar inta badan ku yar dadka soomaalida ah haddaba cabdirashiid ibraahim xuseen ayaa oo isagu laftiisu ahaa ciyaartoy hore oo ciyaaraha fudud ee soomaaliya ka qayb galay waxa uu ilmihiisa u tababaray inay ka qayb galaan tartanka ciyaaraha caalamiga ee golofka waxaana dhowaan ay u safri doonaan dalka masar waxa aan dhowaan cabdirashiid haddaba ka wareystay sida uu ugu diyaariyey ilmihiisa inay ciyaaraan ciyaarta golofka iyo guud ahaan waxa ay ciyaartani ku saabsan tahay cayaartan waa cayaar mataqaanaa muddo fara badan ilaa iyo shan boqol oo sano soo jirtay laakiin waa cayaar annaga soomaali ahaan ay naga maqnayd markii ugu horreysay cayaartan aan ark waxay labadii kun anigoo maalin telefishinka daawanayo waxaa arkay wiil yaroo da-yar oo cayaartan madow ah oo dadka o dhan ay usoo cabinayaan markaan arkay sababta ku dhacday intaasoo dad caddaana wiilkaa madowga ah markaasaan waxaan dareemay in meeshan waxa ay jiraan then buugaan soo qaatay librarigaan tegay buugiaan soo qaatay ayaan rabay inaan cayaartan aan ka waraadiyo anoo cayaartii ku jira markaana waxaan ahaa nin orodyahan ah oo kulaajada u ciyaaraan ahaa waxaan dareemay orodada waa ciyaar u baahan maskax keliya maahane xoog u baahan waayo aada u dhib badan markaan buugga aan dhameeyey ayaan waxa arkay cayaartan inay tahay cayaar u baahan keliya maskaxda iyo sharci aanan hayn tiam oo soomaaliduna ay yihiin dad ilaahay maskaxda ku ku manaystay uma baahna murqo iyo xoog iyo jirdhis uma baahna maalintaasaan go-aansaday hadduu ilaahay caruur isiyo inaysan cayaar kale aysan cayaarin ninka ee mataqaana cayaartana waxaan oo dhanna aan arkay wuxuu ahaa tiger wood labadii kun markii mataqaana waa unstoppable waaye tallaabadii kugu xigtay eed qad maxayd tallaabadii igu xigtay waxay ahayd dabcan waxa aadan aqoon qofna ma bari karti waxaan go-aansaday inaa anigu aan barto garoomada aan tago cayaartan aan soo barto waxay igu qaadatay saddex sano afar sano ay igu qaadatay inaa anigu aan barto cayaartan maxay tahay sharciyadeedu maxay yihiin markaan soo barto ayaan go-aansaday caruurteyda inaan in aan baro waaye bal haddii aad ummadda soomaaliyeed fikrad ka siisid ciyaarta golfka maxay tahay wallahi ciyaarta golfka horta waa ciyaar aada u wanaagsan waa ciyaar mataqaanaa aan marna laga duqoobeyn sida cayaaraha kubadda cagta kubadda koleyga basketball waxay leeyihiin da loogu talagalay ilaa iyo shan iyo soddon ilaa afartan ay leeyihin laakiin ciyaartan waxa waye waa ciyaar inta aad noosha aaba dhaqaaqaysa aadan joojinayn waay waa ciyaar ku dhisan maskaxda iyo xisaab waay number keliya waay tiamna maahan waa ciyaar shaksi qofka keliya iyo ushiisa iyo boloniga aanan ahayn waa ciyaar leh discipline waa ciyaar lagu ciyaaro keliya sharcigaa lagu ciyaaro maana boloniga maaha waxay leedahay sharciyo fara badan laakiin sagaal iyo toddoba sharci ayay leeyihin aaminaada ixtiraamka sharafta ilaalinta mataqaanaa tacawska waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad boloniga ah xoogtid meel qashina inuu kaaga dhaco iyadoon qofna ku arkayn ayaa waxaa la rabaa in aad adiga aad xaakim isu noqotid boloniga meeshuu ku jiro inaad dadka a u sheegtid wax khiyaana ah ama beena marna kuma soconayso waxay ku xiran tahay qadarinta iyo sharafta iyo aaminaada sharciga oo ciyaarta taasaan jeclaysta inaan mataqaanaa aan aan ubadkayga inaan baro soomaalidana waxaan rabaa in mataqaanaa runtii ay ciyaartan aada ugu wanaagsanaan doono maadaama aanan u baahnayn xoog ay u baahan tahay maskax keliya iminka oo la joogo ubadkaagu heer intee leeg bay ka gaareen ciyaartan ah wallahi haddii la fiiriyo da-dooda iyo heerka hadda maanta ay joogaan wallahi waa dadka qaar markayna arkaan waa nala yaabaama dad madow ah oo qaxooti ah waddankan soogaleeti ah oo garoomada markaan tagno aan cayaarayna natiijada ay keenaan mar haddaa aragtid waxaa waaye ayagii yaaba mataqaanaa noo sacbinaa siaad ku samaysa maanta meeqaa kuwa ciyaaraysa qaar ay weydiinaya waxaan leeyahay saddex xaggee ka keenta qarashka saddex caruura hal ciyaar seebad u samaysa so waa waxyaabaha fadliga ilaahay xaggiisa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in allaha ma asaabiriin wuxuu hadday xalaal yihiin fiican yihin haddii loo samro waddo looma weynayo soo ma hayn maadaama oo aad tahay qof soomaali ah taageero yaad ka heshay ciyaartan si aad dowladaad u bartid oo iyaguna ay uga qayb galaan tartamada caalamiga ah wallahi taag dhinaca taageeraha iyo dhinaca mataqaanaa dhiiragelinta labada ayaa mataqaanaa xoogaa naga haysaa xoogaa niyad jab si aad la socotid toban sano intaan kusoo jirnay aniga ayaa volunteera mataqaanaa si mutawacniman u shaqeeya hay-adaha si caruurteyda ay igu bartaan ama si anigana gooni aan u baro taa waxaa iiga sii dheer saddexdii sano lasoo dhaafay waxaan matelayna soomaaliya labadii kun toddoba tobadi tobankii waxaan tagnay tunisia annagoo meesha aan ka taagnay calanka soomaaliya labadii kun siddeed iyo toban waxaan tagnay morocco kaasibalanka sidaas oo kale annagoo mateleyna soomaaliya u matelayna jaamacadda carabta sanadkan hadda waxaan u soconnaa masar hadduu allah awoodila cumrigu noogu simo next week saddexdaas sano runta haddaan kuu sheego dhul aan leenahay boosasaan usoo iibin waxaan u sameynayan waxay iga tahay jeceelka aan diintayda iyo dalkayga iyo calankeena aan u qabno aawadeedaan u sameeyey waayo waa wax waxbarasho waay waxbarashaduna mar waliba waxa waay inaad adigu lacag aa gelisid waay laakiin ma lahayn marna in saddex sano qaranka aan matelayno in in aan xiriir wanaagsan aan ilaa hadda aan kala anahay ayaan la yaabanaya taasina waxaan u malaynayaa waa mid soomaali oo dhan wada haysta xagga cayaaraha runtii waxay ay kala yihiin dhiiragelin iyo caawinaad ay kalaa yihin waan ogahay cayaartooy fara badanaa jiro qaar kaba aanan haysan dhar aanan haysan macalimiin ama tababaryaal soomaaliyeed ayaa jiro dalka dibaddiisa ama gudihiisa ee si mutatawacnimaha wax u shaqeeya laakiin ilaa hadda ma haystaan dhiiragelin waana niyad jabka ugu weyn maanta ubadka soomaaliya wiilasha ay gabdhaha xagga cayaaraha
aad ayuu mahadsan yahay cabdirashiid ibraahim xuseen oo khatiga telefoonka ee gobolka california dalka maraykanka ku waramaya halkaad kala socotaan waa laantar soomaaliga e v o a haatana aynu ku wadanasanno heeskan ay noogu luqeynayaan fanaaniinta xasan aadan iyo saada cali heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadada weynkiimanaysa laanta af soomaaliga v o tan iyo kulanta dambe waxaa leenahay sidaas iyo subax wanaagsan